جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي يا نصر bismillaahi araxmaani araxiim subax wanaagsan akhyaaray ku soo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka subaxnimo ku dhowaad siddeetan ruux oo ameerikaan ah ayaa ku dhintay fatahaada ku dhuftay waddanka maraykanka iyadoo xaalad deg deg ah looga dhawaaqay dalkaas siyaasiyiin iyo mas-uuliyiin ka tirsan mucaaradka murtadiinta ayaa ku eedeeyey kooxda riddada inay afduub xooggan ku haysay shacabka magaalada muqdisho waxaa la baahiyey sawirada dagaalkii lagu xasuuqay murtadiinta ee dhowaan ka dhacay deegaanka gumare ee hoostaga degmada moqokori ee bariga wilaayada hiiraan gaalada qaramada midoobey ayaa u caddeysay kufaarta afrikaanta inaysan u heenin wax aan saad ahayn xilli taliska kufaarta kusoo duushay soomaaliya uu wajahaya caqabado adag wilaayada islaamiga ee baay ayaa munaasabad maamuus ah u qabatay ku dhowaad afartan arday oo ka qalinjibisay macadka taajul waqaar ee wilaayadaas جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي يا نصر waa subax isniinna taariikhda hijrigana ay ku beegan tahay laba iyo tobanka bisha muxaram sanadka cusub ee kun afar boqol afartan iyo toddoba hijriga kusoo dhowaada warkaas oo faah-faahsan ku dhowaad siddeetan ruux oo ameerikaan ah ayaa ku dhintay fatahaada ku dhuftay waddanka maraykanka iyadoona xaalad deg deg ah looga dhawaaqay dalkaas warbixintan waxaa inoo diyaariyay nuur cali warsame abuushayba khasaar lixaad leh ayaa ka dhashay roobab daadad wata oo ku dhuftay mid ka mid ah gobollada dalka maraykanka iyadoona lagu dhawaaqay xaalad deg deg ah wararka ka imaanaya gobolka texas ee dalka maraykanka ayaa sheegaya in ugu yaraan toddobaatan qof oo ameerikaan ah ay dhinteen halka tobannaan kale la la-yahay sababo la xiriira biyo ku fatahay inta badan magaalooyinka degmada keer donald trump oo ah madaxweynaha dowladda salbiyadda maraykanka ayaa wareegtay uu soo saaray xaalad deg deg ah ku geliyey gobolka texas wuxuuna u aqoonsaday gobol ay musiibo daran ku dhufatay saraakiisha gurmadka deg dega ah waxay sheegeen in gelinkii hore ee maalintii sabtida ay dhimashadu gaartay lixdan toddoba ruux balse goor dambe ayaa la helay meydadka saddex ruux oo muddo saacadaha la weysnaa muuqaalo laga duubay diyaaradaha aan duulyaha lahayn ee daroonka ayaa muujinayay burbur xooggan oo ka dhashay duufaanta iyo biyaha oo ka sara maray guryo dhowr dabaqa ka koobnaa wasiirada amniga gudaha maraykanka ayaa war-saxaafadeed ay soo saartay ku sheegtay in khatar hor leh ay ka jirto gobolka north carolina oo ay webiyada qaar fatahaad sameeyeen salibiga trump ayaa mar uu warbaahinta la hadlayey wuxuu waxa ka socda gobolka texas ku tilmaamay musiibo weyn oo halis gelinaysa malaa'iin qof oo ameerikaan ah khatarta ugu daran waxaa wajahaya qoysaska ay go-doomiyeen biyaha webiyada buux dhaafay waxaana adag in lasoo badbaadiyo sanad walba kumnaan kun oo ameerikaan ah ayaa u dhinta musiibooyinka ka dhasha duufaano fatahaado iyo toogashooyin ay isku geystaan gaangistarada silibiyiinta ah mahadsanid abuushayba siyaasiyiin iyo mas-uuliyiin ka tirsan mucaaradka murtadiinta ayaa ku eedeeyey kooxda riddada inay afduub xooggan ku haysa shacabka magaalada muqdisho sida warbixintan uu ku haya casaam carafaat murtad cabdiraxmaan cabdishakuur oo ka mid ah xubnaha mucaaradka ayaa sheegay in dowladda xasan gurguurta ay bilowday inay afduubto dadka ku dhaqan muqdisho islamarkaanay dilaan qofkii diido in la iska diiwaangeliyo doorashooyinka waxa uu sheegay murtadkan intaas oo dhan xasan guurguurta uu sameynaya ay tahay inuu boobo doorashooyinka soo socda cabdiraxmaan cabdishakuur ayaa sheegay qorshaha doorashada qof iyo cod danta uu ka leeyahay guurguurta ay tahay isagoo ka carara in mar kale ay soo doortaan baarlamaanka riddada maxaadda dhacday marka in dadkii jidka laga qafaasho oo la diloba isdoora dadka hadda waxay taagan yahay xoogaan oo ku diiwaangeliye maba xumee iyo wad sheekada hadhowda xoog baan ku codayna haddani yani caqli darad intaas la eg dhib kale ma jiro madaxweynihii ilaahay amarkiis meesha galo wixii uu soo xasuusanaa baarlamaankii doorashadii dhibkeedii meesha inuu iska joogu rabaa midba marka waxuu noo soo ikhtiraaxaa madaxweynaha wuxuu rabaa doorasho la dhici karo ilaa wuxuu og yahay inuu taas ka soo baxaynin midda labaad maxaa waaye baarlamaanka soomaaliya madaxweyne xasan sheekh hadda waa laki badan yahay madaxweyne xil ka tagoo la soo celiyo waaye laakiin madaxweyne kursi fadhiga uma celin madaxweyne kursiga fadhiya uguma laabin mar labaad ma siinin wuxuu ogyahay marka baarlamaanka inuu mar labaad madaxweynaha soo celinaynin odaygii isagoo kusii joogana waa rabaa waagow mucaaradka lahayn wuxuu dhihi jiray farmaajo markuu la hadla wuxuu dhihi jiray inaan jooga jecliya nololaa ka dambayso fila soomaaliya madaxweyne hadda waxaan leenahay fila soomaaliya nolol ah ka dambayso koodkaas aniga ma lihi walaa saa iskale xasheeqa iskale filada nololaa ka dambayso am cotin him madaxweynaha waa laga sheegaa haddaan wax laga sheegaynin gurigiisuu joogaa waa sahlan tahay haddii la ree madaxweynaha wax laga sheegin xaafaddiisuu joogaa hadduu isaga xukunka soo doonto waa la xagxaganaa waa la dhaliilaa waxaa laga sheegaa waa la soo dejinaa mimbarkaa laga soo dejinaa waa la- wax kastaa laga sheegaa waxuu qaldoo dhan waa la sheegaa hadduu gabadhiisa wax siiyo hadduu wiilkiisa wax siiyo hadduu naagihiisa qandaraas siiyo hadduu walaalihiis siiyo hadduu qolo kale siiyo waa la sheegaa ha dhibsanina khilaafkan u dhexeeya murtad xasan guurguurta iyo mucaaradkiisa ayaa muddooyinkii lasoo dhaafay sii xoogaysanayay iyadoona khilaafkan salka uu ka hayo arrimaha doorashooyinka riddada oo murtadiinta isku hayaan mahadsanid cazam waxaa la baahiyey sawirada dagaalkii lagu xasuuqay murtadiinta ee dhowaan ka dhacay deegaanka gumare ee hoostaga degmada moqokori ee bariga wilaayada hiiraan marwaan maxamed ayaa warbixintan inoo haya xilli bariga wilaayada hiiraan ay weli ka socdaan dagaalada xooggan ee lagu dhiigbixinayo maleeshiyaadka murtadiinta ah ee kabaqaadka u ah saldhiibiyiinta duulaanka ku soo qaaday dalkan muslimka ah ee soomaaliya waxaa maalinimadii shalay la baahiyey sawirada dagaalkii ka dhacay deegaanka gumare dagaalkan oo dhacay maalin ka hor ayaa ka dhacay deegaanka gumare oo dhaca duleedka magaalada moqokori ee bariga hiiraan kaas oo lagu gumaaday murtadiinta sawirada oo lagu baahiyey baraha bulshada ayaa lagu arkayaa meydadka maleeshaadkii murtadiinta oo lagu laayay weerarkaasi kuwaasoo daasan goobihii lagu dagaalamay waxaana soo muuqanaya meydadka ilaa dhowr maleeshaad ah waxaa sidoo kale sawirada ka soo muuqanaya ciidamada mujaahidiinta oo ku dhex rondaynaya deegaanka gumare kadib markii ay halkaasi kala wareegeen maleeshiyada riddada waxayna sidoo kale kaamirada soo qabanaysaa ceelka iyo masaajidka deegaanka iyo sidoo kale dukaamada dagaalkii maalin ka hor ka dhacay deegaanka gumare waxaa allaha fadligiis lagu dilay ilaa siddeed iyo toban murtadiin ah oo labiyo toban ka mid ah ay uga carareen cadowga goobta dagaalka waxaana sidoo kale lagu dhaawacay ilaa soddon murtadiin ah mahadsanid marwan gaalada qaramada midoobay ayaa u caddeysay kufaarta afrikaanta inaysan u haynin wax aan zaad ka ahayn xilli taliska kufaarta kusoo duushay soomaaliya uu wajahaya caqabado adag faysal mahad soomaali ayaa warbixintan qalinka u qaatay faysal shir heer wasiir ah oo looga hadlay xaaladda duulaanka saliibiga ah ee lagu soo qaaday dalka soomaaliya ayaa midowda gaalada afrika ay yeesheen khamiistii lasoo dhaafay kaasoo ay ka qayb galeen xubno matalayay urur gaaleedyada qaramada midoobay igaad midowda yurub iyo dalal kale oo xubno ka ah midowda gaalada afrika kulankan oo ay shir guddoominaysay dowladda saliibyadda ah ee yuganda ayaa u dhacay qaab fogaan arag ah oo si toosa loogu kulmay qadka internetka kaasoo xubnaha ay ka qaybgelayeen iyagoo ku kala sugan goobahooda shaqo wadaxaajoodkaasi oo sida ay wararku sheegayaan ay hareereeyeen niyadjab iyo walaac xooggan ayaa diiradda lagu saarayay kororka awoodda mujaahidiinta bariga afrika iyo cabsida sii xoogaysanaysa ee haysata kooxda ridada soomaaliya iyo kufaarta soo duushay wasiirka arrimaha dibadda ee uganda jenaraal odongo jeje oo shirkan furay ayaa soo hadal qaaday dhacdada diyaaraddii dhowaan ku burburtay xerada xalane ee magaalada muqdisho halkaasoo ay ku baktiyeen ilaa shan askari oo ka tirsanaa ciidamada yuganda ee qaybta ka ah howlgalka waxa loogu yeero e u esom gaalkan arrimaha dibadda u qaabilsan yuganda ayaa kalfadhigaasi ka sheegay in dowladdiisa ay ka go'an tahay sii wadista howlgalkan saliibiga ah ee ay kaga jiraan soomaaliya jenaraal odongo oo ka shidaal qaadanaya duruufaha isbarkan ee dhinacyada amniga iyo dhaqaalaha ka haysta calooshood u shaqaystayaasha afrikaanta ayaa soo jeediyey in dagaalka la sii wado oo laga fogaado wax dib u gurasho ah islamarkaana aan loo kala harin dhismaha maamul maqaar saar ah oo u taagan fulinta danaha saliibiga ah ee kufaarta caalamku ka leeyihiin dalka soomaaliya wasiiru dowlaha arrimaha dibadda ee kooxda ridada soomaaliya murtadka lagu magacaabo cali balcad oo kulankaisna ka qayb galay ayaa ku calacalay in taageero dhaqaale ay lagama maarmaan u tahay howlgalka islamarkaana baahi weyn loo qabo in la qabto shir dhaqaale loogu raadinayo calooshood u shaqaystayaasha afrikaanta ah cali balcad ayaa muujiyey niyadjab ku aadan dalalkii hore u bixin jiray taageerada howlgalka wuxuuna ugu baaqay dalalka xubnaha ka ah midowda afrika in si toos ay uga qayb qaataan maalgelinta howlgalkani war murtiyeed laga soo saaray shirkan ayaa lagu garwaaqsaday dhiigbaxa daran ee ku socda ciidamada afrikaanta iyadoo tacsi loogu diray calooshad u shaqaystayaashii faraha badnaa ee ku halaagsamay howlgallada mujaahidiinta culayska dhaqaale ee ku habsaday howlgalkan ayaa kulankaasi lagu gorfeeyey waxaana guddiyada midowda afrika loogu baaqay inaanay ka niyijabin la xidhiirista hay-adgaaleedka qaramada midoobay midowda yurub iyo ingiriiska si loo helo rajo lagu soo noolaynayo dhaqaale ururinta howlgalkan saliibiga ah ciidamada burundi oo qorshahoodu ahaa inay baxaan ugu dambayn dhammaadka bishii lasoo dhaafay ee juun ayuu golahu xaqiijiyey inay sii joogi doonaan ugu yaraan lix bilood oo kale caqabadaha dhaqaale awgeed iyo dibudhac ku yimid ogolaanshiyaha ciidamada laga keenayo masar wargeyska the east african ayaa sheegay in habraacyada midowda afrika iyo qaramada midoobay ee lagu ogolaan lahaa dirista ciidamada masar ay gaabis noqdeen taas oo keentay in burundi ay ka sii mid ahaato howlgalka iyadoo ay la socdaan ciidamada booliska gaana iyo siraliyon oo iyaguna qorshuhu ahaa in la beddelo golahan la baxay nabadda iyo amniga midowda afrika ayaa sheegay in isbeddelka ciidamada iyo dib u dhigista bixitaankooda uu ku salaysan yahay xadka tirada calooshoodu shaqaystayaasha e u s som loo oggol yahay taasoo la micno ah in ciidamada masar la keeni karo oo keliya marka tiro la mid ah ay ka baxaan ciidamada burundi the east african oo ka mid a warbaahinta ugu afka dheer dalalka bariga afrika ayaa sheegay in howlgallada joogtada ah ee mujaahidiinta al-shabaab ay ku beegsanayaan kooxda riddada iyo guud ahaan isbahaysiga kufaarta ay halis ku yihiin sii wadista howlgalka eu som toddobaadkii lasoo dhaafay ayay ahayd markii midowda yurub uu u sheegay wargeyska the east african in wakhtigan aanay diyaar u ahayn dhaqaale dambe inay ku sii bixiyaan howlgalkan taasoo muujinaysa niyadjab ku yimid taageerada dhaqaale ee midowda yurub iyadoo maraykankana uu horeyba u diiday shirka wasiiradan ee fogaan aragga ahaa ayaa lagu go'aamiyey in sannadkan laba kun shan iyo labaatan la kordhiyo xadka sanduuqa dhaqaalaha degdega midowda afrika ilaa labaatan milyan si dhiig joojin loogu sii sameeyo howlgalkan e u s som ee qarash la'aanta wajahaya isku soo wada duuboo kulankan oo sida ka muuqatay ku bilaabmay niyadjab iyo cagajiid xooggan ayaa ku soo idlaaday natiijo la'aan maadaama caqabadihii ugu waaweynaa ee xagga amniga iyo dhaqaalaha ee duulaanka eu som aan loo helin xal rasmi ah geysta kale fashilkani wuxuu imaanayaa xilli mujaahidiinta ka howlgala bariga afrika ay dardargeliyeen howlgalladooda jihaadiga islamarkaana ay isku fidiyeen dhul aad u ballaaran taasoo caqabad ballaaran ku sii noqonaysa duulaanka qaawan ee lagu soo qaaday diinteenna dadkeenna muslimiinta ah iyo dalkeenna soomaaliyeed wuu mahadsan yahay faysal ugu dambeyntiina wilaayada islaamiga ee bacy ayaa munaasabad maamuus ah u qabatay ku dhowaad afartan arday uu ka qalinjibisay macadka taajul waqaar ee wilaayadaas sida warbixintan uu ku diyaariyey bashiir muxyidiin abu ayman taajul waqaar waa mid ka mid ah macaahidda waxbarasho ee sida hagaar la-aanta ah bulshada uga haqabtira baahiyaadka aqooneed gaar ahaan xifdinta qur-aanka kariimka iyo barashada culuumtiisa machadkan oo bartamihii sannadkii kun afar boqol shan iyo afartankii hijiri laga furay deegaanka madiinatul khayr oo horey loo aqoon jiray buush madiina islamarkaana hosaga magaalada baydhabo ayaa dhowaan waxaa lagu qabtay xaflad seer sare loo soo agaasimay laguna casuumay marti sharaf kala duwan waxay ahayd munaasabad qaninjibin oo lagu soo bandhigayay ilaa iyo sagaal iyo soddon arday oo ka aflaxda macadkan waxaana ka soo qayb galay mas-uuliyiin culimo salaadiin iyo marti sharaf kale kadib in muddo ah ay socotay qabanqaabadeeda meelo kala duwanna munaasabadaasi looga soo kala safray ugu dambeynna xafladdii ayaa qabsoontay macadkan waxaa wax ku bartaa si guud ardada soo dhammaystay barashada qur-aanka balse wuxuu si gaarah meesha oga saaray baahidii ahayd in ardadu ay hesho taxfiidka iyadoo tajwiidka u helinayo iyo tasxiixa qiraa'ada intaba ugu horeyn munaasabaddii lagu qabtay deegaanka madiinatul kheyr waxaa qaar ka mid ah ardayda macadka taajul waqaar ay sameeyeen bandhig aad u qurux badan oo ka tarajumaya wixii ay barteen muddadii halka sano iyo bar ka ahayd لقياكم زاد الوجوه بهاء فالمرحبتكم فتية قراء تاج الوقار عطاء مدرار لا سيما ذي الواحة الفيحاء فاقتل المعاهد ضرها يا تاجنا ليس المناهل كلها صداء ما زلت معطاء تودع هكذا زمرا تصير لسيرنا أضواء
sheekh maxamuud iidaala oo ka mid ah culimmada wilaayaadka islaamiga ayaa sidoo kale aragtidiisa ku biiriyey xafladdii loo dhigay ardayda ka aflaxday macadka taajulwaqaar xafladda geeganta ka dhiidi oo taajul waqaar madiinatul khayr ka dhii xafla eed khayr saran ah yaan aragni eed idinka dadaali iyaal macallin khayr allaha siiya eedanka dadaali runtii soddon iyo sagaal arday yaa ku qayb qaadeen taajul waqaarkan koley insha allahu tacaala macallinkii dadaalkaas biy ilaahay la garab galay haddana maylaynaaha wanaagshii allah badi ummadduna soo kale allah ka badole taas macallimkiiya aan ka ducaya allah u aqbalo ugu dambeynna ugaasmaday cabdigaruun ugaaska beesha geeradle ayaa dhankiisa ka hadlay xafladda qalinjebinta ee loo dhigay ardayda macadka taajulwaqaar walbarasho eedan wanaagsan eedii eedna arday maybu ahan arday ada linka najahi ummaduna lankiiba oo diinka weerodaawna hob arday dhegeysadoon walbadan qalbishii hanuuniya dhaqaajiyaasu badanaa geeka arday maybu ahan inta arday halfadaasaa geeka inta yaali oo taajir waqaar oo gebagabadiis oo halsana i bar ina walka baradaay yaa maalintan geeka ee dhammaadi oo maamul oo reer gobol kalaa reer degmo ayaa roogi nuqaba oo ardeeyaana nuqaba tu ardeed oo islaami ah ilaahay khayr siiye meel alle meelii khayraadkan iyo barnaamijyadan ku jiraan iyoona safarree ardeeda dheerdheer angalaayaan yaa roogeen waana ku hadaleen madiinatul khayr waa mid ka mid ah deegaanada sida dardartale ee kaga socdaan duruusta xalaqaadka macaahidda madaariista iyo maraakiista dacwada ee ay dadweynuhu wax ku bartaan goobaha aan soo sheegnay oo qaarkood kala heerar duwan ayaa waxay ka tarajumayaan sida deegaankan soo kobcaya uu marba marka xigta ugu tallaabsanayo darajaad iyo herar hor leh oo la xidhiira waxbarashada taas oo meesha ka saaraysa darajaadkii iyo dib u dhacyadii jahliga haddii aan aragnay isbeddelo xagga dhismaha iyo waciga deegaanka taasi dhegaystow ma ahan macnaheedu in bulshadu ay heleen dhaqaale balse waxaad ka qaadataa aragti dhammaystiran oo caddaynaysa culumta sii fidaysa ee tacliinta iyo duruusta maktabka dacwada ee laga qalindaarto shareecada inay yihiin masdarka horumarada bulsho maadaama ay ku baaqayaan in bulshadu ay sii qaadato sahaydeeda nasiibkeeda adduunkan aysan mooganaan taas oo keentay inay ilbuuxda ku eegaan xadaarada islaamka ayna bilaabaan dhinac ka mid ah isku filnaashaha iyo inay dhexdooda isku tashadaan madiinatul khayr waa namuudaj kooban oo ka tarajumaya tusaalaha aan soo qaatay mahadsanid bashiir warkii subaxnimo oo saaka idinkaga imaanaya idaacadda islaamiga andalus xilligan waa naga inta